mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan dhalinyaradu waxa ay leedahay hibo eebe ku manaystay qof walbaana waxa uu jecel yahay inuu helo meel uu ku muujiyo hibadiisa iyo hal abuurkiisa haddaba barnaamijkan soo socda ayaad dhegaystayaal waxaanu ugu talagalnay inaanu kaga hadalno dhalinyarada la timid curinta amaba in aan dhalinyarada fursad u siino goob ay ku soo bandhigi karaan hal abuurka ismaaciil xuseen farjaro stuudiyaha la fadhiya ayaa barnaamijkaasi alaab isku soo dabarida oo inoo soo jeedinaya
barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo xiisa leh hase ahaatee aan ku horrayno dhinacii sugaanta iyo silsiladeenna imtixaanaha ahayd oo aynu kaga hadlaynay sheekadii ku dhacday gobaad oo ka hadlaysa waayaha jacaylka guurka qurbaha iyo loolanka dhinaca dhaqanka toddobaadkii hore waxay inoo joogtay iyada oo buuraha cagaaran ee norway la inaga soo weydiiyey horta inantan gobaad la yidhaahdaa ma jirta sidoo kalena waxaa magaalada hargeysa iyana laga soo diray farriin kale oo odhanaysa ninka gobaad laga goorsaday ma hubiyey sugnaanshaha warkaas aan ku horraynay dhinaca iyo london hal abuurka da'da yar maxamed haykal maxamed ayaa jawaab u diray hal abuur ku jiray toddobaadkii hore barnaamijka sidoo kalena wuxuu maxamed haykal leeyahay inantii gobaad waxaan maqlayaa in ay tahriib u xad ka xidhatay inta golaha joogtiyo guud ahaan abwaanada gabayada shixnadan iyo geeraarka tiriyo gaar ahaan halyaygii jiibtada godkeeda iyo gundhigeeda baanee gobaad ugu yeedhow waxay iga guddoontaan salaan guurti deeqoo gacaltooye lagu ladhay guud markii araartaa inta aan geeya xamre gees aan u dhaafo ka gudbo ujeeddada gaadhsiiya uunkee inantii gabaadee wiilkii garaadkiyo ginayaadka lacagtiyo guulle magaca siiye waddamada galbeedkiyo baariis gunteediyo gootambe ku noolaa ay wada gorfeeyeen ay wada gorfeeyeen guur lagu talaadiyey aqal golodhigiis iyo gelbisiyo aroos wacan ninka geliyey tuunkee gabar maahan yidhiow shaxdu tiro guracan oo gidmatoo isdhaaftoo godka seegtay maahee godob aan hadhaynay siciidow garmadaleed ha isku goyna saaxiib inkastoo gashaantidu gobolkay ku nooshahay gabanada la joogaa guulguul ka badiyeen ama guursan waayeen gobaad laba bilcaamin ee u gubgaaxsan weeyaan gaari weeye dhowrsoon waana guud haldhaalay sida geeyadii iyo suunaaridii guban sabarkeedu gudan yahay guumaysna maahay gu labaatanaad bay hadda sii gelaysaa balse gooshka maanta warar soo gudbayo ay soo gaadhayaa yidhi gayaankay la noolayd kolku gabay xilkeedii gabadhii dhuyaashoo gayigii ka dooshoo socod guura guuraa gudub uugu jeexdo gaalada dhulkeediiyo goobtuu ku noolaa wiilkii gaclooda garka iyo halbowlaha kaga ganay fallaadhaha geediga u raratee ninka damac ka galayow haddaad geesi jiro tahay inta aan la googoyn ama aan la gowricin magafuhu canjeelayn gaariga ka daba raac gabadhii markii raggii dalka joogay ee xilkeedii gabeen ee maxaa la yidhaahdaa ay dee sidii rag laga raba yeeli waayeen dalkii way ka dhuyaashay oo way tahriibtay baa laleeyahay dee ninkii damac kaga jira balo taasi gabadha badbaadadeedii si aad u geli lahayd falowgeeda qabo waaba yaab talow inantii arooska ahayd maxaa helay warkaasi xaqiiq ma yahay hal abuurka da'da yar nageeye cali khaliif oo ka yimid dhinaca iyo dalka etoobiya una soo socday magaalada hargeysa ayaa wuxuu leeyahay waxaan jidka ku soo arkay inantii gobaad oo safar tahriiba ku jirta waddada markii ay igu aragtay ayaa waxay igu tidhi farriintan waxaad nageeyo iga gaadhsiisaa wiilashii maantada isugu jawaabayay marka hore salaan guud ama gaar ahaaneed bulshadeenna gaadhsii adna gooni igahoo marka xigana googa inantii gobaad baan farriin gaar ahaaneed kaaga soo gudbinayaa geeraarka luuqdiyo bal dhegayso gabayada gobaad waxay ku leedahay marna gaabis maa noqon samihiima gees marin mana goynin wacadkii jacaylkiina muu gurin gudub iyo xumaan iyo gaf waxaan ku qaban iyo kugumaan gabood farin ha yeeshee guhaadow midgariiga joogo odayoo gaboobo shilimaad gunaah iyo gasiin caydha qaato gubanima ka dheer tahay ayaa guroda lay sudhay anna waxaan guddoonsaday guclo inaan miciinsado taladaa guracan iyo go'aankaa la yaab kale geeri baan ka jeclahay hadba guura bahallaha gega laga hayaamiyo geriyaad cidlaah iyo good iyo abeesiyo maxaan cadow u soo galay gabagabada sheekada gobaad waxay ku leedahay ninka soo gabyaayow goolaaftan iyo faan uma baahni hadal guran iyo heese gaaree haddaad tahay nin geesiya haddaad tahay nin garasho leh saxaraha galbeed iyo gabaahiir cidlaah iyo gadoon baan ku suganahay iga midhay gasiinkii cagii way i gororee wallee gaabis baanahay gurmad baan u baahnahay iyo gacan sokeeye caawaba isoo gaadh haddii kale gahayrow hadalkaaga gaabso geridayda un dhowr gobaad fariin ayay soo dirtay waxaynu se isku dayeynaa in aynu iyadii laftigeedii raadino dhegaystayaal haddii aad jeceshiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijka hibada iyo ahla abuurka ee v o a ama silsiladan socota aad ku biirtaan fadlan aragtidiina noogu soo hagaajiya somali at v o a news dot com waa ciwaanka somali at v o a news dot com adiga oo cinwaan uga soo dhigaya fariintaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka haddii aynu horey ugu soconno barnaamijkeenna sheeko aad u xiiso badan ayaan idiin hayaa guuleed waa wiil yar da'diisu waa saddex iyo toban jir wuxuu ku nool yahay magaalada bohoodle hase ahaatee waa wiil aragti dheer oo aad u fikira wuxuu hindisay in uu sameeyo gaadhi diyaarad iyo marwaxad oo uu dhammaantood caagado ka sameeyey qalabkani leydh ayuu ifinayaa dhaqdhaqaaqna wuu samaynayaa haddaba cabdikariin olol oo ku sugan laascaanood ayaa la sheekaystay guuleed yare iyo hooyadiiba warkan ayuuna nooga soo diray wiil aada u daayar oo ku nool magaalada buuhoodle ayaa soo bandhigay qalab uu sameeyey wiilkaas oo lagu magacaabo guuleed aadan cabdi oo saddex iyo toban jir agoona oo ku nool magaaladaasi ayaa waxa uu sameeyey qalab ay ka midka yihiin gaadhi diyaarad iyo marwaxad waxqaboojisa wiilkaas oo ah da-diisu mid aada ay u yar tahay waxaana arrinka wiilkaasi ka warantay hooyada dhashay oo lagu magacaabo maryan xasan maxamed oo iyadu wiilkeeda ka sheekaynaysa waxyaabaha uu soo bandhigay ee dadweynuhuna sida weynaa ula yaabeen awal hore caabadihii uusan samaynayay iyo wixii wuxuu sameeyey inuu dee fiirooyin iyo wax ku xidho oo dee xarakaad ku sameeyo indha u sameeyo guux u sameeyo taayirkiiyo dhaqaaqay u sameeyo dee uu wax maaragtay kordhiyo marka sidaa ay sidii anigu de waxa uma arkayn khashin un baaban waxaan u arkaye macalimadii unba maaragtay ciyaalka u sheegeen oo kabacdina dabagal bay ku samaysay intay lacagta u keentay waxay tidhahdeen war barbaytari usiiyo aniga gaarida noocaasa noocaasa ii tabiyi ii soo sameeyo mar kasta muxuu ka fekeraa guuleedyare
oyo oyo wuxuu ka fekeraa waxa unbu ku mashquulsan yahay kubadma ciyaaro iyo lama raaco intaa uu ma garanaysaa waxbarashada iyo madxaamada iyo iskuulka ku maqan yahay mayo inta kale wuxuu ku fooraraa waxaas waxaan idhahdaa waxaan iska daahooyo waxaan indhamadoobaad baad ka qaadaysaa madax xanuun baad ka qaadaysaa way waxaan iska daayo waan isku karaanayo war oyo waxaa ii keen waa nin mashquulsan oyo waxaa ii keen markaan idhahdo marka hadda waxa ugu badan uu sameeyey guriga yaalla ee aad aadka ula yaabtay maxaa kamid ah maadaama hooyada guuleed dhashay aad tahay oo aad si weynna xaaladda wiilkaaga oo aada ula socoto hooyow waxa weeyaan hadda isaga wuxuu wataa baskeel isagu gacantiisa ku samaystay waa gartay ushiiyo dhexe mooyaane inta kale inba meel buu ka keenay oo mid qura anigu waxna kam uma iibin waxna kama bixin isagaa isu keen keena isagaa sameeya waxa weeye xaafadaha laydh buu u gelinayaa mob maxaa weyaan rikoodh raadiyayaasha yaryar buu u samaynayaa toosaska buu u samaynayaa nooc ay u yihiin ba u samaynayaa ma garanaysaaye waxyaalo badan buu samaynayaa oo de maskaxdiisa ah una aqalkaa kama baxo oo nin meela soo daadaawadayo meelo waxbarasho tegay oo magaranaysaa farsamo gamceed iyo wax ka arkay ma aha waxyaabaha aad mustaqbalka dambe aad ka rajaynaysa in guuleed sida weyn looga caawiyo maxaa kamid a hooyo waxaa ma garanaysaaye mustaqbalka dambe waxaan anigu rajaynayaa inuu ma garanaysaaye de wallahi kii lagu anfaco inuu noqon doono de haddii uu garab iyo maaragtay gacan ka sarraysa iyo wax uu helo oo de gacan ka sarraysana uu helo lana maalgeliyo waxaan u malaynayaa de inuu guuleed ayaa v o a u sharaxay mid ka mida qalabkii uu sameeyey oo ay ka midka tahay marwaxad waxqaboojisa isagoona guuleed si weyn ugu hanweyn inuu sameeyo gaadiidka yarar ee dadku raacan ee bajaajka iyo diyaarad biyo ku shaqaynaysa sida uu ku sharaxaya hadalkiisa guuleed ayaa wuxuu tilmaamay inuusan aqoonin wax ka badan farta soomaaliga aysan jirin cid ka caawisay xanuud warawaxadaha caagabka soo qaada saliid ka dhamaakay waa gartay bahasha dhacdhaclaysa kaneecadana waan soo qaatay shalaybii waan kala baxay waa gartay aadii dambe una waan kala baxay waa gartay A- caagada afkeedii waan soo geliyay waa gartay dayna baad ku xidhee aa waa gartay waansadaha yaryar aan raaniga maarag ha waansadahaana intaan u kala keexaa waan marooxaad uga sameeyay waa gartay
waa ii shaqeeya marooxaadi baa loo yeelan wayda haye annagu waxaan jeclaaday inaan sida marooxadaha u marmarooraan dah- baalasheedu inaan u marmaroodo haye markaasay layla yeeshaan maxaad hadda gacanta ku haysaa rabtaa inaad waad ka fekeraysaa guuleedow inaad samayso haddaan doono waxaan samaysan lahaa waxaan samayn lahaa iyagoo fara badan bataasisoo laga ka sameeyo bajaaska dadku raacaan haa ee yeelado yaryaroo biyo ku shaqeynayo oo ji- guryaha dhakadooda ay u marayo meel fogba maraynin oo laba saac ilaa kiilo kilomitir soconaya ilaa intee kilomitr ilaa laba saac ilaa shan saac soconaya mas kuwa ma ku rijo weynta inaad samayso haa oo n marka waad ka fekeraysaa wixii aad ka samayn lahayd haa oo maxaad is leedahay mustaqbalka way kuu sahlayaan diyaarad shan saacadood soconaysa inaad samayso qalabkeedii un inaan helo qofku bare ma jira oo dabka iyo waxaa ku baray hay waa waxaasan soomaaliga ahaan iyo buwaagtaas ma baran cabdikariin nolol oo v o a aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol dabcan guuleedyari waa ninka dhallinyarada ah waxaana jira dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo fikradahaas kuwa la mid ah hindisi kara laakiin waxay u baahan yihiin gacanqabad iyo cid taageerta haddii aynu dhinaca iyo magaalada boramana aadno farsamo yaqaan dhinaca korontada ah oo lagu magacaabo abshir macruuf ayaa hindisay hab dib loogu isticmaali karo laambadaha gubta wuxuu aad caan uga yahay magaalada borama iyo guud ahaan deegaanada ku hareeraysan wariyaha v o a magaalada borama haashim good ayaa la kulmay waraysigana la yeeshay farsamo yaqaan korontada ah oo magaciisa la yidhaahdo abshir macruuf oo ku nool magaalada boorama ayaa waxa uu hindisay inuu soo kordhiyey nalalka gubta oo uu dib u farsameeyo una shido isla markaana qaarkood uu ka bedelo sidii ay ahaayeen noocyadaasi uu ka bedelo oo ah laambadaha dhaadheer oo uu ka dhigayo sida guluubka ama nalka ee hoos u soo foorara waxaa kaloo uu nalalkaasi raaciyaa raadiyaha fm-ta ku shaqeeya iyo rikoodhada leh mimoriga waa kan abshir macruuf oo arrimahaasi nooga warramaya inuu dambeeyeen farsamo casriyo macnaha leed laambadihii leedkii laambadaha gulubadii waa weeyaan oo markay gubtaan dib aan u samayn iyo laambadihii haddii midabka leeyahay dhaadheera oon madax u samayno soo soo lalaagsamay ya qayb ahaan haddana waxaan kusii darnay iyo midabka leeyahay wax weeyaan waxaan ugu darnay kood ya hadlaya iyada iskaashkareynaysa tii numeriga ku shaqayso ya idaacadii afamto ay ku shaqayso lawaaxiga magaalada kolba meesha aad joogtaa ya waxyaalo badan baa dee adigu markaa inay suuqana imka dee xoog weynina xitaa waxa jira laambadahaas aan dib u casriyeynay ee madaxa u samaynay qayb caagad aan aan dhex gelin oo loogu talagalay dhagaxii biyaha inay dib u difaacaan gaar ahaan xagga qaybaha dibadda gurigiisa ama wadooyinka wakaada
abshir waxaan ku weydiiyey iminka waxaad isku xidhay laambad iftiimaysa raadiyo f m raadiyo kenya oo laga dhegaysanayo idaacadaha fmta ku baxa qaabkan aad iskugu xidhay eed saasi yaa jecel eed ka iibisa
qayb abiibsita way jiraan laakiinse dee bahashiga ku yar qaaliya ya dee annaga markaa waxa weeyaan isuma qayb bixinayso farsamadii iyo iyo jebintii markaa wakaas waxa weeyaan saasaan markaa sideed ku heshaa laambadahan gubtay ma guryahaad ka soo urursataa ma lagu siiyaa ma lagaa iibiyaa balka war adi waxa weeyaan laambadaha guuti ummadda waxa weeyaan qaar waxa weeyaan qaybaha soo dejinay ayaan qayb waxay ka jaba ama ka qaadanayna meheradaha iyaga laftooda sida kaboolayaasha meheradaha waaweyn bacadayowga iyo meelaha dee xafisada wixii ka gurtaan qaybna waa ka guranaa waa ka qaadana oo way noo dhigaan qaybna waa dib baan ugu soo samaynaa imka sidii tii aad marka marka dhaweynaad arkaysa aan u geynayna hudhaanka yaa kuyaan u geynay ya wakaa midda qofka ka gubata ee dib eed usoo farsamaynaysa imsaad ka qaada laambadeeda iminka waxa wey laambada waxa ka qaada wiilka inay tiyo kala balaaray qayb waxa ka qaada tiyo midabka leeyahay toddoba doolar taa laga siinayo toddobiyo toddobiyo tobanka doolar aanna toddoba ka qaaday tobankii baan u celiyaa dukaanka dukaanka markaa kusoo siteen waxaan dhahdaa markaa warta carruurta wiilkeed awal waa tilmisha lagula saadaynaya carruurtaan lagu duceynaysteen marka markaa qaybta ugu yarna waxa weeyaan waa haweeneysan kale yar qayb ta ugu yar waa saddex doolar wakaad
markaad adu laambada leedahay farsamadana aad leedahay imsaad ka qaada laambadahaygan anigu aan dib u hagaajiyeen sameeye caadale waxa weeyaan de mid waa laba twenty dollar baan ka qaada waykanti sooma qaybta kale iyaguna gudaha jiro dee aan dhagax ku dhacayn iyaga markaa iyaguna qaawano madaxaan ku sameyn iyagana waa twenty qaybta inkastoo dhibka hoos uga dhaadhacno fifteen wuxuu uga dhigay ya markay magaalada kow ayuu aragtay inaanu gubane uguna soo wada yacan baan adigu imika hoos ugu dhigay lacag ahaan shan iyo tobankaa doolar bal waxaad ka warataa nolol maalmeedka aad ka hesho shaqadan dib aad ugu farsamaynayso laambadaha gubtay ee faa'iidaa balnaga warka faa'iidadu wallahi horta waxa weeyaan shaqada wax weyn ka ila ila afar sano saddex sano barnaamijku wuu u socdaa ururiskiisii iyo dee hawshii aniga keligay igu noqotay oo islahaa magaradka magaaladii dee waxa weeyaan waa magaala ii wada dhowo macnaha dee meelka leeyahay aan keligay kolba meel ugu geynayo markaa dee aan xoojin lahaa tayadii cid ila shaqaysaana ma jirto wixiina aqoon inala farsamadina aqoon sidayda ku siyaadayana ma jirto waa shaqaani marka waxa weeye waxa weeye dhiidkii ولما تجينا وحوي نفس غير ما تقال له هاي شيء حركة تقاليد يبي كويس وحلي وحفلي waxaad iga warataa laambada cusub ee dukaanku iibinayay iyo laambada adigu dib aad soo farsamaysay ee gubatay ee dib u shitay imsaa u dhexeeya qiimaha
dukaanka ina wax weeyaan midna wax weeyaan anigu dee waa qayb ka gubatay midna waa dhaadheeroo anaa dib u casriyeeyo dukaan markaa iibiyaa ma jiro oo farqa u dhaxeeyo qoran kara ma jira macnaha arigayga taam sameeyeen taas waa mid markaad samaysaado tuwanti waana kula marnaa shan iyo toban baan ka dhigo dib aan wada dib aad uga noqon farsamadan cusub ee imiga laambadaha iyo waxyaabahan cid kaaga horreysay oo saadaas oo kale ay hindisay ma jirto ama aad ka baratay may wax iga horreeyay qaruurad ay keenaan raabin mooyaane ya oo yus iyo dhagxi u shaqeynayay mooyaane madax nin u sameeyay ugu horeeyaba taan waxaan isleeyahay adduunyada kaleyaana markaa haddii aan yurub ama qaybaha kale ka baadnay laakiinse arw ahaan waxaan isleeyahay wadhanka ugu horeeyaba ilmaha kasoo ee casriyeeya badeecadaada magaalada boorama ma dhaafsan tahay oo magaalooyinka kale ee wadanka gudihiisa somaliland ma gaadsiisan tahay haa magaalooyinka somaliland imka xagga qaybta salil oo kale waan geeyey sayla sayla haa sayla xaggii tafarriga waan geeynay oo xagga etoobiya oo barre ah waa layga qaato sanadkana baan ku soo xiray bilowgiisii hore kubood laambada aad garanaysaa inay oo calabkii etoobiya calabkii federaalka keli kale oo aad u qurux badan markaana aad iyo aad bay ugu habariyeen markaa dowladda etoobiya maadaama nin farsamo yaqaan ah oo dadka iyo waxyaabahaasi laambadaha iyo sida dib loo loogu shido bartay aad tahay waxyaabo kale oo maskaxdaada ka soo guuxaya oo aad doonayso inaad samayso mustaqbalka soo socda ma jira
wax weeyaan dowlad gacmeedbaasaykun horeeto wax weeyaan fariid falaaf duge wataan soo maha qaybtanba weli imaka hargeysa geemaan lehe wataan soo maha qaybtan markaan wadanka ile wax weeyaan aan qaybtan dib u hore u marino ya dhaqaalaa meeshii iga hortaaga dhaqaalihii baan markaa wixii aan ku keen lahaada yaqadab xajiyada soomaalida ka maqli jiray biyadii haya way isku baahan yihiin wataan soo maha ya marka wax weeyaan anigu markaa qadadii baan wataa laakiinse biyihii bay yaa yaa meelihii gaarsiinaha yaana gacantisahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada boorama haashim good oo waraysanayey abshir macruuf oo ah farsamo yaqaan hindisay in dib loo isticmaali karo laambadaha guta guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxaa inaga eeg barnaamijkeena hibada iyo halabuurka oo toddobaad walba maalinta axadda aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aad jeceshahay in aad barnaamijkan ka qayb qaadato ha mooganina inaad fariintiina noogu soo dirtaan somali at v o a news dot com tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaasiisu maqal dambe oo xiiso leh
ismaaciil aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeen horta aad baan oola dhacay gaar ahaan wiilka yaraa ee buuhood la jooga wuxuu yidhi mar waxadaha intaan sidii intaan marmarooro waxaan ka raadiyaa buu yidhi jingadaan marmarooro waxaan ka raadiyaa inaan marwaxadihii ahaan u sameeyo marka barnaamijkan waad ku dhex jirtaa intaas waxaa ku soo mara dhalinyaro fara badan oo waxyaaba fara badan ku fekeraya tabartu waa iska halkeeda maxaa kaaga baxay adiga dhalinyarada soomaaliyeed in ay hal abuur badan iyo hibo badan leeyihiin oo ay u baahan yihiin gacan qabad badan fariinta ugu weyne kasoo dhex baxaysa waa taas markaa dhalinyaro badan baad helaysaayoo ha dhigooda dunida la la la la jaan qaadi lahaa laakiin waayaha iyo duruufaha ay ku nool yihiin ay halkaa dhigeen markaa ta ugu muhiimsan waa taas waxyaabaha qudhayda iga soo baxay waxaa ka mid a ra'yiga in la keenaa horta ugu muhiimsan waan gar mar haddaad ra'yigii keentod miiska soo saarto waxaad u baahanaysaa cid kula qaada oo kula horumarisa oo dhaqaalihii gelisa tusaale markaan usoo qaato oo kale een, dhallinyaradan samaysay een, website-kan google-ka hadda adduunka aadka uga caan baxay laba dhalinyaraa keentay markii ugu horreysa lacag yaraa lagu lagu tijaabiyey bal inuu shaqayn karo meel yaroo geerashay ka bilaabeen waa tad adiga arkaaya maalintii every minute ama daqiiqad walba waxaa booqataa lagu leeyahay intaasoo kun oo qof baa wax soo weydiisay intaasoo milyan oo qof walle waaba yaab marka waxay u baahan yihiin gacan qabad